waqul alxamdu lilaahi aladii lam yattakhid waladan bay soo ahayd waqul mar kale waxaad tidhaahdaa ku celiyo alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle aladii ilaahay baa mahadle anzala soo dejiya calaa cabdihi lkitaab kitaabkan ku soo dejiyey addoonkiisiiyo nebi maxameda walam yajcal lahu kitaabkan uma yeelin ciwajan wax qallooca ma qallooco kitaabkani maroor maleh maroorka andimada iyo qawaaniinta ardiga ee bashariga ee bani aadamku maluuqaa ay leeyihiin qalqallooca maleh qayiman mid toosan weeye oo mudh ah litundira baa ilaahay uu soo dejiyey si aada ugu digto liyundira si uu nebigu ugu digo ba'san shadiidan balaayo daran ayaa ilaahay uu soo dejiyey si uu dadka uga digo nebigu ama liyundira si uu kitaabku ugu digo dadka ugu cabsigeliyo ba'san shadiidan mid ladunhu balaayo daran oo ilaahay xaggiisa ka ahaada waa cadaab wayubashir almu'miniin dadkaa la rumeeyeyna waxa u bushaarayn doonaa wuu bushaarayn aladiina kuwaasoo yacmaluuna asaalixaat camalada fiicfiican falay wuxuu ugu bushaaraynayaa ana lahum inay leeyihiin ajiran xasanaa abaalmarin aada u wanaagsan saa ilaahay ugu mahadno ilaaha aada rumaysan tahay waa ka awooddaa badan ilaaha aada rumaysantahe laguleeya addoon u noqo waa ka nicmadan ku siiyey iyo waxyigan iyo diintan samaawiga iyo kitaabka ammaantaa leh munaasabadda ka dhexaysa aakhirka suuradda hore iyo awalka suuraddan weeye suuratlkahfina waa suuraddii sideed iyo tobnaad aayadaheedu waa boqol iyo toban ilaa dhowr iyo toddobaatan koob iyo toddobaatan meelaha ah waxay ka waramayaan taqriiban shan qiso oo qaarkood suuraddan unay ku sheegan yihiin qisada u horeysa waa qisada asxaabulkahf qisada labaadna waa ninkii labada beerood lahaa iyo kii muuminka ahaa ee dhoolatuska uu samaynayay qisada saddexaadna waa ibliis oo ka soo horjeestay ilaahay oo diiday sujuuddii aadam qisada afraadna waa khadir iyo muusa qisada shanaadna waa dulqarnayn qisooyinkaa wax badan aynu ka dheehanaynaabay ka mid tahay in aanu ahayn adduunyadan awooddeeda iyo ammaanteedu adduun badan oo la urursado iyo milki iyo suldaan inaanu ahayn laakiin uu yahay caqiido fiican oo raasikha oo qalbiga addoonka raasikh ku ah taasaa tawaaraysa ah waxaan kalena waa zaa'il oo wax sugmaya ma ah intuba caqiidada ayaa wada isbaatinaya saad arki doonta nabiga calayhi salaatu wasalaam niman gaalaabaa u yimi oo waxay weydiiyeen bal ka warran bay idhaaheen qolo dhalinyaro aha wakhtigaa jiray oo arrinkood qisadooda saa iyo saa ay ahayd kolkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam berrii kale buuri oon idinka warramaya insha allahuna waa ilaaway shan iyo toban cishaana waxyuu kusoo degin kadibna qisooyinkan baa loo sheego jawaab nimankii looga dhigay asxaabulkahfiga qisadooda ay ka mid tahy marka iyagoo asxaabulkahfiga weydiinaya marka rasuulkuna uu ilaaway calayhi salaatu wasalaam inuu insha allahu yidha saynu suuradda dhexdeeda ku arki doono walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadan ilaa an yashaa allah taasoo nebi sulaymaanna isaga laftiisa lagu adkeeyey markuu ilaaway taasoonay u habboonayn qof kastoo hadlaya ama mustaqbalka wax ka sheegaya inuu ilaawo arrimoo dhan waa in ilaahay lagu xidho ilaahay saas u ammaanay kitaabka walam yajcal lahu ciwajaa qayiman qalloocna ma leh waana qayimo u toosan yihin maakisiina fiihi abadan buu ilaahay yidhi abaalmarintaa fiican way ku waari doonaan dadka mu'miniinta weligoodba wayundira wuu u digayaa qur-aanku ama waxyigu ama nebiguba calayhi salaatu wasalaam aladiina kuwiibuu u digayaa una sheegayaa balaayada ku dhici doonta kuwaasoo qaaluu yidhi ittakhada allahu waladan ilaahay baa ubad samaystay weladku inan yeelanba uu noqdaa intaba way sheegeen gaaladu maa lahum uma sugnaanin bihi hadalka ay yidhaahdeen mina cilmin aqoonu ma leh diin iyo daliiltoona looma keenayo cidna ma qancin karaan walaa liaabaa'ihim aabbayaashoodna cilmi uma hayaan kuwaa ilaahay u sugay ubadka wax alla wax aqoonay ku saleeyeen ma jiro arrimaha noocan ee asaasiga caqiidada marka wax laga sheegayana waa laga maarmaan daliilka la cuskanaya inuu qawi yahay kaburat way weynaatay hadalkaa ay yidhaahdeen kelimatan wax lagu dhawaaqa taasaa u weyn taasoo takhruju ka soo baxaysa min afwaahihim afkooda ka soo baxaysa waxaafa laga yidhaahdo eraygaa ay nimankaasi sheegeene ilaahay uu ka wariyey kaasaa u xun kaasaa u khatar badan ilaahay baa ubad leh ninka kaa yidhi kaasaa u xun kaburat kelimatuhum kelimatan kelmadoodaas way way u dembi weyntay takhruju min afwaahihim afkooday ka soo baxaysaa w kollay kelmadda wuxunoo laga idhahdaa afka waxay tilmaamaysaa asal ma leh in yaquuluuna ilaa kadiban been mooye wax kale ma odhanayaan buu lahay waxay daldalayaan waa been falacallaka nebi maxameda waxaad u dhowaatay baaqicu nafsaka naftaadii inaad halaagto calaa aathaarihim raadkooda inaad ku halaagto si aad u dabaguclaynaysay in lam yu'minuu haddii aanay rumaynin bi hada alxadiidi qur-aanka asafan muruga aad ka murugaysantay awgeed si aad u dabaguclaynaysa inaad naftaadii dhibtood halaagto ayaad u dhowaatay aayaddu waxay bayaaminaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu aada ula tacaalay ummadan inay wada badbaadaanna oo ay wada hanuunaanna uu aada ugu dadaalaya rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxay tilmaamaysaa aayaddu inuu naf iyo maalba ku bixiyey iyo wakhtiba nebigu in dhab ay ka ahayd in wakhtigiisa inta u badan uu ku qaadanayay taa iyadoo dhaawac uu soo gaadhay jidhkiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa ayaa waxa uu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam allahumma allaahumma ahdihim fa inahum laa yaclamuun ilaahay oo kuwan hanuuni way ka dhacsan yihiin wuxuu u wada dee nicmada iyo halkay marayaan inaa anagu buu ilaahay jacalnaa waanu yeelnay maa cala alardi waxaan dhulka dushiisa ah ziinatan lahaa bilic bay utay dhulka guudkiisa waxaan ku sugana waa iska bilic ziina waa la yaqaanaa waa ubaxaa markuu dee dharabka haystana wanaagga leh ee bilicda leh marka kalena dharaya ziinadu waa ta linabluhum si aan u imtixaano dadkan ifka jooga ayuhum kooda axsanu camalan xagga camalka wanaag badan waxalla waxaan aynu haynee barwaaqo ah laynooma siinin keliya inaynu ku raaxaysane waxa laynoo siiyey maxay in aynu imtixaanka gudubno aynu sawaabka wadeegsano wa inaa anagu buu ilaha yidhi la jaaciluuna waanu yeeli doonaa maa calayhaa dhulka guudkiisa waxa ah noocuu doonayaba ha ahaadee saciidan baanu ka dhigi doonaa jurusan saciidan meel bannaan jurusan oo nagahoo diriya waa meeshii camirnayd ee nabaadka iyo maalka iyo khayraadku u ahaa bar bannaan oo diriyahoon waxba looga aayin baa laga dhigi taasi waxa weeye ilaahay baa u tashanaya waxaan uu dhiibay dadka xilwareejini way jiraysa ina alarda lilaahi yurisuhaa man yashaau min cibaadi sida loo kala dhexlayo ayuu marka dambena kala dhexlaya ka dhexlaya waa meesha waxaan ziinadani jiri mayse way meesha way ka bixi qisatu asxaabi ilkahfi baa markaa halkan ilaahay uu ka bilaabay oo jawaab looga dhigay nebiga caleyhi salaatu wasalaam muddo kadib intaa lagu imtixaanay kadib qisadoodana culimadu markay soo ururiyaan waxay idhahdaan nebi ciise caleyhi salaatu wasalaam wakti ka dambeeyey ayaa waxaa jiray boqor la odhan jiray diqyaanus oo ereyada dee malaha berigii hore ruom dhulkii la odhan jiray suuriya iyo meelaha ayuu joogay dadku aada u cadaabi jiray dadkii uu cadaabayay uu iimaankii islaamnimada ku cadaabaya waxaa ka mid noqday nimankan dhallinyarada ah shahaadadii iyo iimaankii bay ku adkaysteen sida ka muuqanaya aayaadka dambe markaasuu yidhi bal soo tashada niman dhallinyaro ahaa baad tihiin oo waktiguu cusub yahay soo tashada inaad ka noqonaysaan iyo in laydin laayo way iska guro galeen god bay galeen xaaladooda dee qisada ayay ku faahfaahsan tahay wakti dheer kadibna dee arrinkoodii waa soo baxoo dib baa laga arkay wuxuuna tilmaamaysaana kollayba qofka ilaahay uu garab taagan yahay boqor iyo mid dhugdhugla ah iyo mid isxariifiyaatoona waxba yeeli maayo ilaahay xanaanadiisiina wuu haystaa iyo kawarhayntiisi iyo ricaayadiisii qofka ilaahay sidan ugu kalsoonaada geeridiisi iyo noloshiisana ilaahay baa ilaalinaya ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin geeridayda iyo noloshaydaba ilaahay baa iska leh waxay muujinaysaa qisadu mustafaadaadkeeda waynu xusi doonaaye doorka shabaabku la doonayo diinta ilaahay iyo caqiidada saxiixa ah ku adkaanteeda iyo faafinteeda inay ka qayb qaataan iyo siay uga qayb qaadanayaan ayay qisadu tusaale u tahy iyadoo dadka muslimiinta o dhan ay tusaale u tahay am xasibta buu ilahay yidhi ma waxaad malaysay nebi maxamed ow ana asxaaba alkahfi qoladii godka galay kahfigu waa godka weyne buurta ku yaala iyo waraqiimi looxii uu ku qornaa magacyadooda ama dhagax uu ku qornaa magacyadooda ayaa raqiimka lagu tilmaamay oo raqiim faciilo bimacnaa mafcuula marquumun bihi aw marquumun fiihi kii ay magacyadooda ku qorna kaanuu minay ahaayeen intaas min aayaatinaa mucjisooyinka iyaga inay ka mid ahaayeen weliba cajaban wax la yaab badan ma waxaad u malaysay ana asxaaba alkahfi qoladii godka galay iyo looxoodaasi cajaban inuu la yaab leeyahay oo aayaadka iyaga uu ka mid yahay ma saasaad u malaysay oo wax loo maleeyaa haddii aad sidaa nebi maxamed u dareentay ilaahay baa qisadoodii bilaabay id wakti xus awal fityatu qolada dhallinyarada ahi ay ku urureen ama ay u dunmeen ay degeen ilalkahfi godkiibay degeen iyagoo ninkaa boqorkee daalimkaa ka baxsanaya إلا ولا شيدالين يا إلى إسبال لقول هذين يا قف كيمان كيسكو عبقه فقالوا وحيد هذين ربنا إله يجي وآتنا نسيم لدنك أكتاد رحمة حريص إله ونسي وهيئ لنا نو, نو دياري وهيئ لنا نو دياري ونو هقاج من أمرنا أرمها يجي رشدا هنون إلهي وهنون بانو باهن ما لي أحبا إلهي كما عدسنا يعني إلهي وأرن كيجا سيدو كوها قاق إلهي يسان كوها نون إلهي نو دياري فضربنا ونسيحن على آذانهم دقهودي فضربنا ونيالني النوم ويكدقنتي هردو ayaanu calaa aadaanihim dhegahooda yeelnay oo dhegii baa la seexiyo dabcan qofku markuu seexdaa xama maqlo waa la seexiyun wey filgahf filkahf godka dhexdiisa siniina cadadan sanado oo tirsanoo lagu sheegi doono uma muddo kadhib muddo kadib bacanaahum waanu soo noolaynay buu ilaha yidhi linaclama si aan u ogaano ayu lxisbayni labada qolo koodii axsaa koobay limaa labithuu muddadii ay nagaayeen amadan wakhti ahaan wakhtiga ay halkan ku nagaayeenba labada qolo qolada garata awgeed laba qoloo murmaya xagga dambe ayaadku ay ku sheegi doonaan arrinta asxaabulkaafi ka doodaya awgeed baanu markaa usoo toosinay baa ilaha wey ayu lxisbayni axsaa limaa labithuu amadan bacfiganina bacfiga aakhiro ayuu isaguna daliilu yahay ilaahay muddadan dheer kuwana laga ka soo toosiyey ummadahoo dhanna sidanunbuu usoo toosinaya naxnu naqusu calayka waanu kaaga warramayna nabaahum warkoodii bilxaq waa waroo xaq ku sugan oo been ahayna baadilna ka fogi innahum iyagu buu ilaha yidhi fityatun dhallinyara ahaayeen niman shabaaba qofku markuu alle ku toosan yahay oo cibaadadiisi iyo camalka suban uu shaab yahayna ammaan dheeraaduu leeyahay liannahu rabitaanadii iyo wixii riixriixayay iyo wixii o dhan buu hakiyey aamanuu birabbihim ilaahooday rumeeyeen wazidnaahum hudan hanuunna waanu kordhinay buu ilahay ilaahay bay rumeeyeen ilaahay markaad rumayso ee isaga aad ku hagaagteed ka tala qaadato hanuunku wuu ku kordhaya hanuunku wuu kordhaa sida hallowguba u kordho warabadnaa waxaanu ku adkaynay calaa quluubihim qalbiyaashoodii waxaanu ku adkaynay iimaankii iimaankaa lagu xidhay haddii shay lagu xidho ma sahlana shay meel iska dul saaraniyo wax meel ku xidhani waa kala duwan yihin iimaanku qalbigoodu ku xidhan yihin id waqti xus ama id waqti baanu iimaanka ku adkaynay qalbigooda qaamuu ay istaageen ninkii boqorka ahaa hortiisa fa qaaluu waxay idhaahdeen rabbunaa ilaaha iyagu rabu samaawaati waalard ciriyo dhulba ka iskale wey ma isagaa rabbi sheeganaya ma sanamyaal kaluu lahaa waa rabbi intuba waa suuragal annaga ilaaha noo rabbiga ahy waa ka ciriyo dhulba abuuray bay idhahdeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay jihaad inay ugu weyntay kalimatu xaqin cinda suldaanin jaahil mid isku tuntay oo aafaysan oo daalima kelmadda hortiisa laga idha lan nadcuwa caabudi mayna bay idhahan min duunihi ilaahan inta alla ka sokaysa ilaah kaleonu caabudno ha sheegin lagama yaaba bay idhahan saasay hortiisa ka caddeeyeen laqad qulnaa waanu nidhi idan haddaanu cid kala caabudno shadadan qawlan shadadan qowl zaa'ida oon meesha ku jirin oo baatila ayaanu sheegnay haddaan ilaah aan allah ahayn aan allah ahayn aanu sugno haddii loo daliishaday oo layidhi war dadka maxaa idinka dhex saaray adiyo jeer waxyaabaha ummadda lagu harawsado wey aabbayaasha halkay mareen qoladiinni xaggay martay dowladdaadii xaggay jirta caalamku xagguu u socdaa waxyaabaha dadka hadiyo jeer waa daliilada ibliiska war ummadda maxaa idinka dhex saaray haddii la yidhina way ka jawaabeen oo waxay idhaheen haa ulaahi qawmuna kuwa iyagaas kuwaas waa tolkayo ittakhaduu waxay samaysteen min duunihi aaliha inta alla ka sokaysa ilaahyaalbay samaysteen lowlaa ya'tuuna calayhim bal may keenaan bisuldaanin bayinin daliil cad iyo diin cadoo lagu caabudo may keenaan bal bisuldaanin bayin macnaha daliil iyo xujo lagu rumaysan karo faman adlamu yaa ka gardarro badan cidina kama dulmi badnee miman iftaraa cala allaahi kadiban cidda ilaahay been ku abuuratee sheegtay waxaan jirin iyagii baa isqanciyey markaasoo isabaabulay isuna diyaariyey inay raasamaalka ilaashadaan oo ay ku lexe jeclaabaan waa iimaanka rumaysnaanta ay la rumaysan yihiin kaasaa lexe jeclada dhabtahay ay ka haysa waxay yidhahdeen haddaba waa id waqti ictasaltumuuhum marka aad ka dheeraataan nimankan aan dhaqaajinno iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayaanba kolkaynu ka tagno ila allaha ilaahay mooyaane ilahay isagoo aynu u baahanoo marna kama tegayne eh fa'wuu ila alkahf godka aan gallo waa god la isla calaamadsaday imise nin baa god galay oo ilaahay dartii u socdayoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka mid ahaa qaaru xira iyo qaaru saw iyo yanshur lakum wuxuu idiin ballaadhin doonaa rabbukum ilaahiinu min raxmatihi naxariistiisa ayuu idiin baahin oo uu idiin ballaadhin doonaa oo dhan walba waa idin iska dhigi wayuhayi lakum wuxuu idiin diyaarin doonaa min amrikum mirfaqan mirfaqan shay dabacsan oo min amrikum arrimihiinoo dhana arrimihiinoo dhanna wax dabacsan baa ilaahay u ka dhigi yididiilada waa sidaa qofka muuminkaa yididiilada uu ilaahay ku qabaa waa mid weyn oo aanu ka qabin aabihii iyo hooyadii iyo reerkoodao dhan toona ilaahay ta uu ka qabo qofka muuminkaa sidaasay macnahaas tilmaanta ay bixinayaan iyo muuqaalka aayaadka dambe aad ku arki doontaa sidee dibqal asli sidii bay isu yimaadeen xanaanadii ilaahay uu siiyey awliyadiisaa iyo karaamaadkii awliyadan ka soo daahirtay ayaa halkan ilaahay uu xuseeyo waxau uhi watara shamsa qoraxdii baad arkaysaa haddii adeegi lahayd idaa dalacat markay soo baxdo tasaawaru iyadoo ka baydhaysa can kahfihim godkooda daata alyamiini dhinaca midigta ayay uga baydhaysa waidaa qarabat marka ay dhacdo macnaha sii dhacaysana taqriduhum way gudbaysaa daata shimaali dhinaca bidixda ayay u gudbaysaa qoraxdu markay soo socoto afka kuma hagaagayso godka markay sii dhacaysana godka ma qabanayso godku markaa wuxuuna u jeedaa kollay dhinac sare dhan u maroorana allahu aclam meesha waxaa ka muuqata uun qoraxdu inay iska ilaalinaysan inay si toosa ugu dhacdo nimankaa jirkooda marka dhinaca midigtana way u gudbaysaa tasaawar way ka baydhaysaa wey taqriduhumna way gudbaysaa daata shimaali dhinaca bidix ayay u gudbaysaa wahum iyagu fii fajwatin minhu waasacday kaga sugan yihin buul cidhiidhiyahoo ay ku hilan yihiin maahee waa meel lagu lugafidsaday oo ay iskaga raaxaysteen dar allay u seexdeen daalika min aayaati illaah kaasibaa awoodaha alleh ee wax lagu tusinaya dadka astaamaha waa weyn weeye man yahdi illaahu qofku ilaahay hanuuniyu hagaa fa huwa almuhtad kaasunbaa hanuunaya waman yudlil kuu lumiyaana falan tajida lahu u heli maysid waliyan murshidaa cid xigta u ah oo gacan qabata murshidan hanuuniyo oo idha halkan soo maro halkan iska ilaaliyo halkan ma jirto qof ilaahay uu karkaarka weydaariyey ma hanuuni doono dib ugu noqo qisadu mar walba dee tacliiq bay leedaho aayaadku gebagabay leeyihin oo nuxurka laga faydaysanaya lagugu jahaynayaa qis ahaan ha u qaadanin laakiin caqiid ahaan u qaado wa taxsabuhum waxaad u malaynaysaa ayqaadan inay soo jeedaan oo ay baraarugsan yihiin wahum ruquud iyagoo hurda oo dee qofka had iyo jeer seexda iyo iyo ma isku muuqaal baa ka soo jeedaa maya qofka soo jeedaa dee wejigiisa iyo indhihiisa iyo ilkihiisuba bashaashad bay leeyihin oo qof xay ahoo ku soo eegaya wey kan kale mid dhintay buu eegi niman nool undheh ilaahay baa markaa wejigooda saa ka dhigay wanuqallibuhum waanu gediyaynaa daata alyamiini dhinaca midigta iyo wadaata shimaali dhinaca bidixda ilaahay baa ka warhaya oo xanaanaynaya si aanu ciiddu u cunin si aanu waxba isaga bedelin junuuddiisii buu ilaahay u dirayoo waa la rogrogayaa sida qofku markuu seexdo uu isaga warhayo kolba dhan uun isu yaro rogayo markay tacbaanaanba dhinacanaa loo rogaya ma ilbidhiqsigii bay ahayd ma saacad bay ahayd ma bilay ahayd allahu aclam waa laga warhayo intay ku daalayeenba waa laga hagaajinaya cidda wanaagsan cidda la rafiiqdaana xuskeeday leedahay bal kelbiyo badanoo qur-aanka waa lagu sheegay waa jiraaye kan sida loo xusay waa si gaara wa kalbuhum aygoodiina baasidun mid soo fidiye weeye diraacayhi labadiisa dhudhun bil wasiidi halkaa daaradda daaradda iyo albaabka ayuu isaguna dhufays ka soo galay oo had iyo jeer aygu waata la yaqaano intuu labada jeeni saa usoo goglo ayuu saa usoo yuurursadaa sidii wax difaac ku jira oo kale isaguna sidii kolkii uu kusoo fadhiistay ayuu kusoo ligan yahay saasuu lasoo u yuuraa isaguna wasiidku waa halka daaradda albaabka low idalacta calayhim adigaagan lagula hadlaya haddii adeegi lahayd la wallayta waad carari lahayd minhum dartood firaaran orod waad ka carari lahayd walamuliita waa lagu buuxin lahaa minhum dartood rucban argagax haybad baa saaran weeye macnaha foolxumo iyo bakti ay yihiin iyo maaha laakiin meeshaa haybadda la saaray ayaan cidiba ka ag dhowaan karayninba qofka saa u eegaaba muuqaalka ay leeyihiin awgeeda ilaahay uu ku ilaaliyey buu uga cararaya wakadaalika buu ilahay arrinku sidaasaanu bacasnaahum u soo saarnay sida ilaahayba uu soo saari doono aakhiro dadka u idinka warramay baanu bacasnaahum usoo noolaynay liyatasaa'aluu baynahum si ay isu weydiiyaan dadkii wakhtigaa joogay dadkii wakhtigaa joogay ama liyatasaaluu baynahum si ay iyagu isu weydiiyaan waata ku sii cade wakti dambaa muddadaa dheer ay hurdeen kadiba baa la soo nooleeyey kolkaasay soo wada kaceen way iswaraysteenba qaala qaa'ilun minhum mid asxaabulkaafigii ka mida baa yidhi kam labithtum waar intay halkan joogteen qaaluu labithnaa yawman aw bacda yawm dee maalin ama maalin barhkii bay yidhaaheen waayo dee waktigii ay seexdeenna way ogaayeen wakti ka dambeeyana way soo tooseen qiyaas siday qaaluu waxay yidhaahdeen rabbukum ilaahayna aclamu ogi badan bimaa labistum muddada a halkan joogteene fabcasuu dira axadakum midkiin dira biwariqikum haadihi lacagtiinan ku dira lacagtiinan qofku ilaahay wuu tala saaranaya laakiin haddana sahaydiisa wuu iska sitaa ilaahay baa faxan odhan maayo ma faramadhno dee warsuuma badheedhaye talagalna wuu leeyaho sahaydoodiina way sitaa kaash bay sitaa lacagtan wariq waa lacagta lacagtanna aan ku dirna bay idhaha ila almadiinati magaalada xaggeeda mid innaga inaga midi ha tago falyandur ha eego ayuhaa magaalada qaybaheeda halka askaa dacaaman raashin wanaagsan kolle waa in la dadaalo dee qofku hadduu xiibsanaya waa kii wax iska eega iyo wixii anfacaye bal dhinaca magaalada daanta raashin wanaagsan ha soo baadhbaadha bay idhaah falya'tikum ha idiin keeno birisqin minhu arsaaqad aa cuntaan oo raashinkaa ka mid a wuxuu idiin soo diyaariyo oo biishataan waa baahannahay bal inoo soo qaada walyatalaqaf hana isqariyo qur-aankay kala badhaana waa idhaahdaan culuumul qur-aanka qolyaha ka hadla qaarkood ha isqariyo anshuxu waa lagama maarmaan in had iyo jeer qofku usluub uu isticmaalo oo aanu wixiisu fashilnaanin oo sir uu yeesho waa daruuri qofka muuminka ah ila cadow badan buu leeyahy isqariy ha isqariyo bui walaa yushciranna bikum axadan cidna yuu idin ogeysiin ardaylan waxaynu si latifan baynu u soconnay bal cagtana iyo sanqadhana ha yareeya ninkaas dardaaran baa la siiyey hana inoo soo tooga qumiyo hana ku xisaabtama usluub way sababeeyeen sababta la isla qarinayo waxay idhaha innahum nimanka gaaladaynu halkaa ku ogeyn magaaladan in yadharuu calaykum hadday idin arkaan in yadharuu calaykum hadday idin arkaan oo u muuqataan yarjumuukum dhagax bay idinku dili silic bay idinku dili iyo darxumo aw yuciiduukum fii millatihim ama diintoodiiba idinku celin ay idinku hanjabayeen fii millatikum maaha laakiin waa fii millatihim lama inaan lahayna iyagaa iska lahaa diinta kufrige tiibay idinku celin walan tuflixuu idan abadan weligiina liibaani maysaan wajaduu xalaawata aliimaan macaankii iimaanka heleen siduu nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam qofku mar haddii uu macaanka iimaanka helo sida u nacaya dab in lagu rido si la-eg buu u nacayaa gaalnimada dhawaaqeeda iyo aragtideeda iyo aaminid wax oo dhanba walan tuflixuu idan abadan bay ka taagan yihin wakadalika baa ilaha wuli sidaa aanu usoo noolaynayno aakhiro dadka actarnaa calayhim waanu tusinay ama wakadalika sidaa loo soo toosiyey ayaa arinku ahaadoo aakhirana ilahay dadkiisa usoo toosinaya actarnaa waanu tusinay actara markeeda hore uu ku turunturooday wey ficlan wixii aad ku turunturooto waad aragta marka ialac calayhi baa lagu fasiraa axtarnaa calayhim waanu tusinay ummadihii dambe ee waktiga ah ayaa ku baraarugay asxaabulkaafigiiyo waa la gartay lacagtii iyo aragoodii iyo wax lagu gartayba dee qof dhowr boqoloo sano noolaa kol dharkiisa la arkay iyo lacagtiisana isbedel waa jira liyaclamuu si ay u ogaadaan ummadaha waktigaa joogay ana wacda allaahi xaqun ilaahay ballantiisu inay sugan tahay waana saacata qiyaamadana laa rayba fiiha shaki inaanu ku sugnayn si ummadaasi ay u ogaato ummadani umad caqiidada ka dhimatona aakhira aaminsanayn ba hede si loo baraarujiyo awgeed baa loo soo tusay asxaabulkaafigan soo noolaaday id wakti xus nebi maxamed oo yatanaasacuuna baynahum dhexdooda ay ka murmayeen ummadaha wakhtigaa arkay asxaabulkaafiga amrahum arrinkoodaay ka murmayeen siday odhan doonaan har miyaynu aasnaa miyaynu ku daboollaa ma dhismo kale in taalooyin baynu u samaynaa waa la isweydiinayay dadkii waktigaa ku baraarugay gaaliyo islaamka ay ahaayeen naskuma sheegin fa qaaluu markaa ummadahaasi waxay yidhaahdeen ubnuu calayhim bunyaanan dhismaan ka dul samaynaya asxaabulkaafiga ee qisada nuxurka laga faydaysanaya waa qadaaya caqadiya tawxiidiya ayaa laga qaadanaya qadiyooyinkaa iimaanka qofka dhisaya laakiin dee ma aha dhaydka iyo boqcadda meesha ay wuxuu ahaayeen iyo arrimaha haddii maslaxadi ku jirta naskaan ka tageen dhisma aan ka dul samayna bay yidhaha rabbuhum aclamu bihim ilaahooduunbaa og kuwane waxba ka garan mayna aan iska awdun qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kalabuu calaa amrihim arrinkooda u xoog batay lanatakhidanna calayhim waxaynu ka dul samaysan doonaa masjidan meel macbad ah marka kuwa noocane xukmu lakhlabiya ku soconaya dadku xaggu u badan yahay waa nasaarada bay leeyihin aimada qaarkood iyadoo astaanta kale ka muuqanaysa ay tahay inay caado u ahayd marka uu dhinto qof wanaagsan oo iyaga ka mid ihi ixtiraamayo alle ugu dhowaadaba iyagoo isleh inay masaajid uun ku dalnagsiiyaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaaihi masaajid allaha nacdala yahuud iyo nasaare meeshii ilaahay loogu cibaadaysanaya masaajidadoodii ayay saalixiinta iyo ambiyada dushooda ka dhiseen markaa de waqtigu sii dhimanaya nabigo ummadda uga digaya yuxadir ummatahu sida caaishaba leedahay marka xukmul aqlabiya waxaa la yidhahdana way ku soconayaan diin iyo daliil ma eegayaan halkaana gebagabadiisaasay ka dhigeen oo saas macbad aan ka dhigana bay dhahan muran kale ay lahay haddana uu xuseeye faalla ay galeen oo aanay waxba ka ogeyn oo sayaquuluuna waxay odhanayaan bu ilaha yidhi ummadihii kusoo ururay asxaabulkahfiga ama sayaquuluuna waa ummadihii dambe sayaquuluuna waxay odhanayaan qolyahan ka dambeeya asxaabulkahfiga iyo qoladaa ku baraarugtayba dadkii ka dambeeyey waxay odhanayaan ama ahlu kitaabkee ka murmaya waxay leeyihiin talaatatun waa saddex raabicuhum ka afraynaya kalbuhum aygooda wey aygooda wey wa yaquuluuna waxay odhanayaan dar kalaa maqaaladan leh khamsatun waa shan saadisuhum ka lixaynayaa kalbuhum aygooda wey waa afkaartii iyo aragtiyihii laga cabiraya laga sheegaya asxaabulkaafiga waqtiyadii dambe qur-aanku uu soo degayay qoloba saasay leedahay rajman bilghayb yarjumuuna rajman bilghayb waxay shiidayaan wax maqan adigu waxaad ka soo qaataa iminka shay masaajkaa ka sheeyo aanaad arkayn oo dhagaxaan u guratood jiidaysa maad la helaysa maya marka rajman bilghayb dhannan bilghaybi weeye waxaanay waxba ka ogeyn bay malamalaynayaan rajmigani waa male way malamalaynayaan waxaanay waxba ka ogeyn wa yaquuluuna waxay odhanayaan sabcatun waa toddoba wa haaminuhum ka sideedaynayaa kalbuhum aygooda wey maqaaladana ugu dhoway mufasiriinta qaarkood leeyihiin inay dee ahaayeen toddoba iyo ayga waayo rajman bilkaybi tan lagama dabageyn qul waxaad tidhaahdaa rabbi ilaahaygu aclamu waa ogi badan yahay biciddatihim tiradooda maa yaclamuhum ilaa qaliil in yarun baa ummadda og tiradooda intaana nasku ma cayimin tiradooda ilaahay baa og iyo in yaroo kooban uu ogeysiiyey falaa tumaariha kala doodin fiihim asxaabulkahfiga ilaa miraa'an daahiran dood cad mooyaane doodda caddina waate waa ta meel la cuskada iyo daliille dood daliilo oo waxii aad u hayso sida qisadan oo kale aad u heshay mooyaane wax kale ha kala doodin walaa tastaftiha cilmi weydiinin fiihim asxaabulkahfiga wixii ku saabsan axaddan minhum minhumta xagga macnanimo ku dambaysa axaddan mid cilmi ha weydiinin minhum ka mida kuwan kula murmaya ahlulkitaabka dee waxba ha ka weydiinin asxaabulkahfiga liannahu mustaftigu had iyo jeer waa ka muftiga ka hooseeya marka adigaa mufti u ah laakiin mustafti uma ihid kuwan macnaha ka cilmiga la weydiin lahaa waa adiga laakiin aduu kii wax weydiin lahaa ma ihid walaa taquulanna ha odhanin lishayin wax ha ku odhanin innii faacilu dalika hadan arrinna ha odhanin kaa aroortan samaynaya ilaa an yashaaa allah inuu ilaahay doono mooyaane ilaa an taquula in shaa allah weeye inaad tidhaahdo ilaahay hadduu doono wey ilahay hadduu idhaahda iyo hadduu ka dhiga iyo waxa ka wanaagsan in shaa allah hadduu alla doono hadduu alla doono ereygoo carabiya sidaa qur-aanku u tilmaamay ama af soomaaliba hadduu alla doono taa mar walba ogow wadkur rabbaka ilaahaaga xus sidaa nasiibta markaad ilowdo wax mustaqbalka ku saabsan marka aad wax ka sheegayso ee aada ilowda inshaa allaahuda berri kadib berrina ha ahaatee marka aada xusuusato uun inshaa allahu dheh war show arrinkii aad faallada ka bixinaysa inshaa allahudii waad ilowday show inshaa allahu markaa dheh waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo casaa an yahdiyanii rabbi ilaahaygu wuxuu u dhow yahay oo aan ka rajaynayaa inuu ihanuuniyo ihago liaqrabo shay ka hanuun badan min haadaa liaqrabo shay uga dhowi badan min haadaa kan rashadan xagga hanuunka qisadani waa tu lagu hanuuno mid kasii hanuun badan inuu ilaahaygu igu hanuuniyo igu hago ayaa aan ka rajaynayaa rabbi sidaadhe oo ilaahay ku yididiilo cilmiga ku siinayooo ku farax oo ilaahay ka bari rashad baa qisadan laga helay dad buu ku qanciyo jawaabay u noqotay dad baa ku hanuunaya ilaa inta qur-aankan kariimkaa la akriyayo o dhanba waynaga akriyayna walabithuu buu ilahay yihi waxa ay nagaayeen fii kahfihim godkooda halaatha mi'atin siniin saddex boqoloo sannadood ayay la soo jiifeen oo godkaa ay jiifeen wadaaduu tiscan sagaalna way ku darsadeen saddex boqol iyo sagaal sano tartiibta loo kala sheegay ma noqon kartaa bay leeyihin culimadu waa laga yaabaa inay noqon karto saddex boqoloo sannadood marka la eego shamsiga tiradaa isku buuxda saddex boqol iyo lixdanka marka ta qamariga la eegana saddexdaa boqol ee sannadood sagaal sanaa ka soo baxaya marka sagaal boqol iyo saddex waxaa ka soo baxaya baan leeyahay sagaal saddex boqol iyo sagaal sano ayay noqonaysaa dayaxa marka la eego intaasay halkaa jiifiyeen halkaa ilaahay uu ku hayay markaana uu soo toosiyey markii dambena uu ku celiyey bacsigay u daliiltay qisadu qul waxaad tidhaahdaa allahu aclamu ilaahay baa ogi badan bimaa labisuu inta ay joogeen ama bimaa shayga labisuu liajlih isaga dartii ay halkaa u joogeen iyo xikmadda ilaahay uu ka doonayay isagaa yaqaana lahu haybu samaawaati waalard cir iyo dhulba waxa ku maqan buu ilaahay leey waa run wey hayb bay ahayd qisadaas nabiga calayhi salaatu wasalaam la su-aalay haybkiina ilaahay baa uga warramay absir bihi wa asmic absir bihi ilaahay arag badan ah wa asmic ay bihi xudifa thani lidilaalati lawal wa asmic ay bihi ilaahay maqal badana oo arag badana tacajub baa la idhaha tacajub oo afcil bihi iyo maa afcalo labadaas siqu xagga ku yimaadaa tacajubku sida qaalibka cilmu naxwa way jiraan siyaq kaloo loo isticmaalo tacajubka marka waxa weeyaan ilaahay baa arag badan ilaahay baa maqal badan oo waxba ka qars wax la arka iyo wax la maqlo midna kama libdhaya ilaahay tabaaraka wa tacaala maa asmacahu wamaa absarah laakiin ficlu amar ha u malayn oo ha odhanin arag oo maqal ha odhanin macnaa waxyaabaha muujinaya kolliga inuu qofku u baahan yahay garaamarka iyo inuu wax ka ogaado luqada qawaacidkeeda maa lahum uma sugnaanin buu ilahay yidhi min duunihi inta alla ka sokaysta min weliyin cid u gurmato garab u ah walaa yushriku ilaahay la wadaajin maayo fii xukmihi axadan xukumkiisa ilaahay cid la wadaajin maayo laakiin way dhacdaa waa macruuf makhluuqu inay wadaagaan xukumka ilaahay xukumkiisa cid la wadaajin maayo markuu wax go-aan ka gaadhayo markuu wax dabarayo markuu wax abuurayo iyo nidaamka iyo waxyiguu soo dejiyey midnaba cid la wadaajin maayo laa inaynu inaguna cid la wadaajinno ilaahay xukumkiisa maya ilaahay baynu ka tala qaadanaynaa oo sidaa uu inoo abuuray sidaa awoodda dhammayska tiran uu leeyay baynu xukumkiisana uga guddoomanay in ilxukmu ilaa lilah watlu akhri nebi maxamedow maa uxiya ilayka wixii lagu waaxyoodo min kitaabi rabbika qur'aanka ilaahaguu kugu soo dejiye ah akhri oo ummadda gaadhsii oo bayaamiyo ku dhaqan laa mubadila likalimaati ilaahay kelimooyinkiisa wax doorinayaa ma jirayaan la doorinin ilaahay kelimooyinkiisa wax bedelayaa ma jira yaan la doorinin kelimooyinka ilaahayna waa kitaabkan kariimka ilaahay uu sheegay macnahooda yaan la bedelin sidoo kale yaan la bedelin ereyadooda toona laakiin siduu ilaahay usoo dejiyaa loo raaco walan tajida heli maysid min duunihi inta alla ka sokays multaxadan meel aad u ciirsata multaxadku waa sida luxudka oo kaleoo meelaad ku laabato iyo meelaad daf tidhaahdo markuu ilaahay doono inuu ku qabto meelaad ku libidhaa ma jiro malja ma jiro laakiin ilaahay waa ku helaya wasbir nafsaka naftaada ku xeji oo xamil dee maca aladiina kuwii yadcuuna rabbahum ilaahooda caabudayay kuwaa wehelkooda adigoo wehelinaya isxeji bilkhadaati gelinka hore ilaahay caabudaan iyo walcashiyi gelinka dambe labadaba allay caabudayaan yuriiduuna wajhah ilaahay wejigiisana way doonayaanoo cibaadadoodu ammaan bay leedahay rabbi dartii bay u cibaadaysanayaan kuwaas waa bilaal cabdillaahi ibnu mascuud sacd ibnu abi waqaas khabaab ibnu lard raggaa wey raggaasay nimankii mushrikiintaha leeyihiin maxamedow dee waa masaakiintiiyo ducafadiiyo bal iska dulkiyaana lagu arkin halkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu leeyahay kuwan adigu xejiso inaad la saaxiibtood ag fadhido xejiso ku adkow nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ilaahay baa mahadle ummadayda ka yeelay qaar oo ay faray inaan iyaga la fadhiyo waa soo dhoweyn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinku ma aha qofkani waa daciif iyo wax ma haysto xoog iyo xoolo ma lahay waxa weeye qofku iimaan intuu leeyahy alla ka cabsi ilahay agtiisa muxuu ka yahay walaa tacduha tallaabinin caynaaka labadaada indhool canhum iyaga ha ka boodsiinin turiidu adoo doonaya ziinata alxayaati dunyaa nolosha adduunyada bilicdeeda indhaha dee ha ka lalinin adigoo eegaya qaar xoog iyo xoolaba leh iyo xurmo aysa siiyeen oo adiga maanta arkaya waddamada horu maray iyo dadka tegay baa laydhaha أصحاب الحضارات والتمدن وحبضنا للشيقات دي لقفة وحي لها وكلا هذا يوم الضوء تاسوي يدد كلا يوي سوكر يعني يدوي الدنبي يعني يوى ضعفاء مقعيدا لك على بحيون بقال هذه شير شيق جرين إلهي لا وحول ولا تضيح أقبل من أغفلنا من آن حدني قلبه عن ذكرنا qalbigiisa mid aanu na ka dhignay dikriga iyaga oo aanu u furnaynba qalbigiisa iyo maskaxdiisu iyo garaadkiisu iyo fahamkiisu ilaahay qur-aankiisaba uma furna kaa waxba ha ka aqbalin kaasoo watabaca hawaahu rabitaankiisa raacay wa kaana amruhu furudan wa kaana amruhu arrinkiisuna wuxuu noqday furudan xadgudub wax alla wuxuu falaado waaba xadguduba kaa ha ka tala qaadanin baa ilaahay u leeyahy waa ta maanta soconaysa oo waa dhugdhugtooda iyo xoogxoogkooda iyo fasaadkooda kufaartu meel ow la soo dhaqaaqaanba ilaahay waxa uu leeyahay awliyada ilaahay ka tala qaado oo ka xadhig xidho oo la saaxiib laakiin kuwa xaggooda ha u jahaysan waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow alxaqu min rabbikum xaqu ilaahiina xaggiisu ka yimi oo ilaahay baa idinku deeqay xaqa waalxaqu axaqu an yutabac wey faman shaaa ka doonayaa falyu'min ha rumeeyo waman shaaa falyakfur ka doonayaana ha ka gaaloobo waa muntaha tahdiid baa laydhaha usluubka noocan oo kalea hanjabaad halka ugu xeel dheer weeye waajibkii laydin faray wakaa ama raaca ama daaya qofku uma qaadanaya in loo fasaxay xumaante laakiin waa hanjabaad inaa actadnaa buu ilaha yidhi waxaan u diyaarinay lidaalimiina dulmifalayaasha naaran baanu u diyaarinay naartaasoo axaaba bihim iyaga uu koobay oo uu koobi doono suraadiquha dayrkeedu haddii maxbuus nag lagu siinayo arrinka oo lagu jiq siinayo dayr adag waa in loo dhisa marka dayr hoostiisa balaaya ka holcayso faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab dayrkaa isagaabaa lagu xidhay wain yastakiisuu hadday gargaar doonaan yuqaasuu waxaa la waraabin doonaa bimaa'in biyo ku sheego kalmuhli naxaas la dhalaaliye oo kale ah ama kalmuhli kacakari zaytna oo tilmaaman culimada qaarkood saliidda huubada daamurka sideedoo kale ahee huubada ah gunta inta marta oo daamurka sidiisoo kale ah kaasoo yashwil wujuuha yashwi liqi doono leefi doono wejiyaasha diirka ka qaadi doona kaasaa lagu dhawaynayaa naxaastaa karayso sharaab looga dhigaya bi'sa sharaabu wax la caba ayaa xumaaday buu ilaha yidhi oo kaas weeye wasaa'at murtafaqan wax lagu luga fidsado ama lagu raaxaysano taasaa xun waxaa la idhaahdaa wixii oo wax lagu raaxaystado ahayn haddii murtafaq lagu sheegay macnaheedu waxa weeyaa ku-digasho wasaa'at murtafaqan murtafaqna meel lagu rifqiyo raaxo laga daya halkaasaa u xumaatay oo umadi degto ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati dadka ala rumeeya camalka fiicanna fala innaa laa nudiicu annagu ka lumin mayno buu ilahay lumin mayno ajra man axsana camalan qofka camalka wanaagsan camalkiisa lumin mayno iyo abaalkiisa toona ulaa'ika kuwa lahum waxa u sugnaaday jannaatu cadnin beero sugan tajrii min taxtihim ulanhaaru hoostoodana webiyaashii baa qulqulaya yuxallowna fiihaa waxaa lagu qurxin doonaa min asaawira jinjimo jinjimaa lagu qurxin doonaa jinjimo waa shuuliyaasha gacmaha la gashado oo min dahabina dahaba oo qurux loo dareemayo wayalbas macnaha dee iminka hadduu nin gashado shuuliyaaliyo dee agabkaas qurux looma dareemayo leanna ula qabsigii baa sida kale ah laakiin maalintaa waxalla waxaan qur-aanku tilmaamay in la isku qurxinayo oo dhan quruxday tacaadiga ahee dadku ay la qabsadeenna waa taa wayalbasuuna hiyaaban dharna way xidhanayaan khudran cagaaran oo min sundusin wa istabraq xariirta ta jilicsan iyo ta yaro adag ee midna dusha laga gashado midna